markaa waxay noqon geedkii marka uu saddexdaa arrimood ay ku yimaadaan wuxuu noqon muqalladun min wajhin wa mukhafafun mukhafafun min wajhayn wuxuu noqon mid wejna laga adkeeyo oo xagga da'da geela ah laba wejina waa laga fudaydiyo kownuhu cala alcaaqila wa kownuhu muajal camdiguna wuxuu sheeku uhi diyadiisu cala aljaani ninka jaaniga ahee waxyeelada geystaa laga doonaya mucajalatu waana mid la dedejinayo waana mid la dedejinayo oo muddo loo qaban maayo iyada markaa camdiga waxaa la muqaladatu min halaaثati awjuho waa muhallasa geeli inuu yahay kownaha cala aljaani inay ninkaa jaaniga waxyelageysu laga doonayo mucajalana inay tahay oo la dedejinayo in laga sugaynin wa shibhu lcamdi dilka shibhulcamdiga la yidhaahdo diyadiisu muhallasatun waxa weeye iyadu mid saddex sifa ayaa geela loo dhigi oo waa saddexi ayn soo sheegnay waana cala alcaaqilati muajalatun tolka ayaana laga doonayaa waana saddex sannadood ayaa loo mudaynaya markaa shibhulcamdigu waa diyadiisu waa muqalladatu min wajhin oo waa kawnuhaa muhallasa geeli wa mukhafafatu min wajhayni o labadaa wejin waa kawnuha cala alcaaqila wa kawnuha muajala walaa yuqbalu lama aqbalayo maciibun mid ceebaysan lama aqbalayo wa mariidun iyo mid xanuunsanaya ilaa biridaahu raadlihaanshihiisa mooyaane wayahbutu waana sugmaya xamlulkhalifati taa uur kale rimayda uurkeedu wuxuu ku sugmayaa biahli khibratin dad aqoon u leh wal asaxuna waxa wey ijzaawaya inay gudayso qabla khamsi siniina shan sano ka hor inay gudayso wey waxau sheeku leeyahay geelaa magta lama aqbalayo mid ceebaysan oo bimacanaa ceebtii xagga iibka lagu celin jiray leh ceeb qiimihii iyo cayntii nuqsaaminaysa oo geelasha la midkiina aanay lahayn waa inaan geelaa magta loo qaadanaya aanu ahayn walaa mariid waana inaan mid xanuunsanayana ahayn xele sharcigu waa idlaaqay diyada mar haddii shayga la idlaaqana dee shay badqada ayuunbuu keenaa markaa xataa geeliisu hadday dee saa u wada ceebisantay u wada xanuunsanayso laga qaadi maayo laakiin zakadii iyada dee waa laga qaadiyay maxaa yidhi zakadu caynulmaalkay ku tacalluqaysa markaa mariidkanu maciibka ku cadfay waa cadfu khaasin calaa caam maxaa yeele ceebta haddii xanuunkiina waa soo gelaya marka waa khaasun caam lagu cadfay ilaa biridaw raallihaanshihiisa mooye ninkii mutay inuu ka raalli noqdo mooyaane markuu ehel tabaruca u yahay ee qof dee rashiida uu yahay xaqii isaga le hadduu yidhaha kanba iska keena way iska banaan tahay hadduu yidhaha iska keena kana ceebaysanba way banaan tahay laakiin in lagu dirsiyo ma banaana waataynu ni wax aliyaaliyo wixii looga weecanayo waa in layskala raalli noqdaa haddii dadka ay dad yaryar yihiinna dee raallinaanshaho ma jirayo ilaa ay qaangaadhiyeen waa la sugaya ama wixii sharcigu sidii u waajibiyey baa loo siinaya haddii la doonaya in wax laga bedelana dee wayn lala sugaaye waxaynu nidhi geela markaa la adkeeyo magta waxaa ku jiraya afartan rimaya rimaynimadeedu say ku sugmaysaa haddaba wayahbutu xamlulkhalifati taa rimaydaa uurkeedu wuxuu ku sugmayaa biahli khibratin dad aqoon u leh laba caadil oo waxaan aqoon u lihi haddii ay yidhaahdaan marka laysku qabsay la yidhaha geelani waa rimaya iyo ma rimana hadday laba caadilahoo waxaan aqoon u leh ay ka markhaati kacaan waa sugmayaa asaxna waxa weeye ijzaa'uha inay gudayso taa rimaydaah qabla khamsi siniin hadday masalan iskaba balaashishido afar jirba ay markaa iskaga rinto waa lagu keeni karaa maxaa yeelay ismigii rimaynimadii baa ku rumoobaya walow sida badani dee shan ka hor yaanu geelu riminbe dana hadday afar jir ku rinto waa la qaadaya waman qofka lazimathu ay ku waajibta diyo walxaalahu ibilun geelu u sugnaaday fa minhaa ayada ayaa laga qaada waqiila waxaa lihi min haalibi ibili beladihi beledkiisa geela ugu qaalibsan baa laga qaada wailaa haddii kaloonu geel lahayn fa haalibi qabiilati badawiyin kaa reer baadiyaha qabiiladiisa geela ugu qaalibsan wailaa haddii kale fa aqrabi bilaadin bilaada kuugu dhow walaa yacdilu u weecan maayo ilaa nawcin iyo waqiimatin ilaa bitaraadin kala raali noqosho mooyaane wuxuu sheekhu leeyahay qofka ay ku waajibto magi oo ama qof jaaniyaho guudkiisa ay tahay ama tol ah walahu ibil ee geel leh fa minhaa tu'khadu diya kaas ayuunbaa laga qaadaya oo hayo qayrkeedna lagu kalifi maayo qiil baa wuxuu leeyahay maya min haalibi ibili beledihi beledkaa geeliisa ka ugu qaalibsan ayuunbaa laga qaadayaa wailaa haddii kale ninkii geelba maleh faqaalibi qabiilati badawiyin fatuukhadu min haalibi ibili qabiilati badawiyin kaa reer baadiyaha qabiiladiisa geelada ka ugu qaalibsan ayuunbaa laga qaadaya wailaa haddii kale oo masalan aan baddaama qabiilada dee geel sifadii gudayay lahayn baan ku sugnayn faaqrabi bilaadi fa yuukhadu min qaalibi ibili aqrabi bilaadi bilaadda ugu dhow geelada ka ugu qaalibsan baa laga qaada waxau sheekhu kaluu yidhi markuu nooc geelii ka midi waajibo masalan dee waa kii uu haye ka soo qaada ama beledka geeliisi baa nooc noqday laa yacdilu weecan maayo ilaa nawcin nooc u weecan maayo waqiimatin walaa ilaa qiimatin u weecan maayo ilaa bitaraade raali noqosho ninkan bixinaya iyo kan mutay ay kala raalli noqdaan ayuunbaa loogu weecan karaa waataynu soo tilmaamayna xataa qiimaha ee haddii labada qof oo labadaba ay muddaday wax ka go-ayaan sharci ahaan ay yihiin oo iyu ka heshiiyaan dee siduu gebigeedaba u saamixi karaya hadduu barhkeedna wuu saamixi karaa kan kale wuu kordhin karaa waataynu nidhi qiimaheedana labada qof hadday ka heshiiyaan waa mid u banaan ee haddii la idhaa saasay inuu xeer ahayd iyo saasay inu ahayd la jiirsiiyo dee taasi wax sharciya maaha walow cudimad haddii la waayo geeli falqadiimu alfu dinaari wey ow itnaa cashara alfi dirhamin waljadiidu jedni waxa weeye qiimatuhaa weeye binaqdi beledi beledkiisa lacagtiisa ayaa lagu qiimeynaya wain wujida bacdun haddii badh la helo ukida waa la qaadi ama akada uu qaadi waqiimat lbaaqi ukida waa la qaadiyo waqiimat lbaaqi baaqiga qiimihiisa waxau sheeku leeyahay haddii la waayo geeli xisan maaba jiraba oo xisaan baa loo waaya geelbaardaga ma joogo aw sharcan baa loo waayo geel sifadii gudaysayna baan lahayn ama masalan waa la hayaa lacagtii lagu iibinay mid ka badan saman misligii buu ka badan yahay falqadiim qawl lqadiim oo lilimaam shaafici wuxuu leeyahy waajibku alfu dinaar waa kun dinaar dadka dinaar qaata aw itnaa cashara alfi dirham ama labayo toban kun oo dirham cidda daraahim qaata maxaa yeelay xadiid uu xaakim soo saaray iyo ibnu xibbaan aya waxaa calaa ahli dahabi alfu dinaar dadka dahabka ehelka kun dinaar baa lagu leey calaa ahli lwaraaqi itnaa cashara alfa dirham qolada fidlada qaadatana laba iyo toban kun oo dirham jadiid laakiin waxa weeye madhabu jadiid ama alqowl ljadiid limaam shaafici alwaajibu qiimatuhaa waajibku waxa weeye waa qiimaha geelaa binaqdi beledi wa tuqawamu waxaana lagu qiimay binaqdi beledihi beledkiisa lacagtiisa ayuunbaa lagu qiimeynayaayo baaliqatan ma balad wax ay gaadha ha gaadhay taasuunbaa lagu qiimeynaya marka beledkaasina dee ma beledka jaaniga ka waxyeelaya ma majnuu caleyhi beledkiisa man weligan qibdoonaya yacni waa ahalkiya siraajudiin albulqini wuxuu yidhi waxay u dhowdahay in uu yahay qofka ay ku laasimtee laga doonayo beledkiisa ima qare waxay leeahay meesha laga soo xasilinayo weeyaan wain wujida bacdun geeli bar baa la helay boqol halaad baa laga doonayo bar baa la helay intii kalena lama hayo ukida waa la qaadi kaa mawjuudka hay joogo waqiim waqiimatulbaaqi inta baaqigana qiimaheeda waa la qaadi maxaa waxa la dhaha almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur inta fududaatay waa qaacido usuuliya inta fududaatay inta cuslaatay kuma dhacdo haddii aad laba bakeri oo biya inaad waysada ay ku gaadhayso bakeri hesho bakerigaada hesha kaaga dhici maayo bakerigii kaleed weydey waxaa lagu dhaya isticmaal deetana inta kalena u gebagabayso walmar'atu haweeneed walkhunhaa kii labeebkaa ka nisfi rajulin waa nin barhkii oo kale nafsan iyo wajurxanba wa yahudiyun iyo wanasraaniyuna uluثu muslimin muslim ulukii weeye wamajuusiyuna uluaa cushru muslimin muslim magtiisa oo toban loo qaydiyey labadeed weeye kadaa wahaniyun lahu amaanuna waa lamid waxau sheeku leeyahay gabadhii wuxuu halkan inoo galay waxyaalihii diyada nuqsaaminayay marka waxau sheeku leeyahay gabadhi iyo kii labeebka ahaa waa nin barhkii uun xagga naf ahaan iyo xagga jaraaxiyo waxyeel ahaan xagga qudha iyo xagga qoonta labadaba qudhooduna waa nisun qoontooduna waa nisun xadiid bayhaqi uu wariyey ayaa wuxuu ahaa diyat lmar'ati nisfu diyati arajul magta gabadhu waa ninka magtiisa barhkeed markaa naftii buu sheegay jaraaxadeediina waa la haleeshiiyey jaraaxadeediina ayana waa la haleeshiyey madhab baa jira isnacaanaho in gabadhu ay ninka xagga jaraaxooyinka ay kala mid tahay ilaa inta ay ulu gaadhayso markay ulu gaadha ayaa loo celinaya oo masalan haddii far la jaro dee toban bay noqon haddii mid labaad la jaro labaatan bay noqon mid saddexaad haddii la jaro soddon bay noqon ta afraad marka la jaray labaatan noqonaysaa markay ulu gaadho ulukii diyada ninka ayay ayay nis u noqonaysaa caqlu lmar'ati mislu caqli rajuli xataa yabluga ulua min diyatihi gabadha magteedu xadiis ba ahaa wuxuu la mid yahay gabadha diyada ninka ayay gabadha diyadeeda waxay la mid tahay diyada ninka intay tulus diyadiisa ka gaadayso markaasay nis u noqonaysa waa kii mid ku lahaa nin kamid a taabiciintii ma markay dhibaateedu baabatay baa magteeda yaraa eela warba kuwa diinta ka shakisan baad ka mid tahay adu wuxuui markay saddex ahayd aana waxay ahayd soddon bay ahayd markay afar noqotayna laba iyo labaatan bay noqotee ma markii musiibadeedi badatay ayuunbaba waxaydiba yaraaday kii yahuudiga ahaa iyo kii nasraaniga ahaa iyo kii mucaad iyo musta'mankiibaa yaro lamidee ulusu muslimin qof muslima diya ulusu diyati muslimin qof muslima diyadiisa sulskeedu wey nafaan iyo qeybkeedu waa saddex iyo soddon iyo hal saddex loo qaybiyey meeshi wamajuusiyun ka majuusiga la yidhaahdo isagu waa ka ugu diyo liito uluaa cushru muslimin uluaa cushru diyati muslimin muslimka diyadiisao toban loo qaybiyey meeshaoo saddex loo soo qaybiyey labadeed wey boqolkii ayaa waxaad u qaybinaysaa toban toban baa markaa ay noqonaysaa tobankii ayaa waxaad usii qaybin saddex labadeed bay markaa noqonaysaa marka waa lix halaad iyo hal saddex loo qaybiyey labadeed lixalaad iyo hal saddex loo qaybiyey labadeed wey wakadaa wasaniyu lahu amaanu ka wasanigaahina ee waxyaalaha iska cacaabudaana isna waa la mid kaa sana macaabudkaa isna waa la mid oo ammaan lahoo ammaan kusoo galay ka haddii la dilan isna waa kaasunbuu lami la mag yahay wlmadhabu madhab waxa weeya ana man lam yablughu lislaamu kaan islaamku gaarin in tamasaka bidiinin hadduu qabsan lam yubadel aan la bedelin fadiyatu diinihi diintiisa magteeda ayay diyatu tahay wailaa fakamajuusiyin buu lamid noqon waxau sheeku leeyahay qofka aanay gaadhin islaamku dacwada islaamkuba may gaadhin wax wuxuu sheegaba muu arag hadduu kaasi qabsaday buu ihi diin aan la bedelin ayuu qabsaday waa beryaha hore imika waxaan la bedelinba ma jiroon islaamnimada ahayn maxaa yeelay waa darkashi oo kale waxau tilmaamaya hadda ka yahuudiyadda ama nasraaniyadda qabsaa diyata majuusi un baa laga bixinayaa bui maxaa yeelay dee tabdiil baa ku dhacay oo hataa munaakaxadoodu maanta ma banaana bu leey o waxbaba ma haystaan sheekhaweyn darkashi la yidhaha baa saa waxau leeyahay sheekhu hadduu diin aan la bedelin qabsado kaa magtiisu waxay noqon fadiyatu ahli diinihi ayay diyatuhu diintaa uu qabsaday ehelkeeda ayay magtiisu noqon magta dadkaa uu diintooda qabsaday magtiisu noqonaysa hadduu kitaabi yahay umasa dee yahuudi ama nasraani uu mid qabsaday dee suluskii bay noqon haddii markaa majuusiya waxaa diyatu majuusiyin ubay noqon waa ilaa haddii kale oo diin la bedelay buu qabsaday ama dee waxbaba ma qabsan marka majuusiyin majuusi ayuunbuu la mid noqonaya faslun fii mawjibi maa duuna nafs wixii nafda ka hooseeyey bal wuxuu waajibinayey ayuu halkan sheekhu inooga gelaya ka waxaa nafda ka hooseeyana waa saddex qaybood waxaa la yahay jurxun ibaanatu darafin isaalatu manfaca waa saddexdaas waxa weeye jaraaxiyo dhaawac iyo xubin la jaray iyo manfaco la tiray oo la suuliyey masalan maqalkii araggii urtii macaani baa la yidhaahdaa xubin la jaray iyo jareexa masalan dhaawac kale loo geyay jareexadii buu markaa sheeku inoo bilaabay fii mudixati ara'si caddaysada madaxa aw ilwajhi ama wejiga oo lixorin muslimin u sugnaaday hamsatu abciratin waa shan neef oogeeda wahaashimatin oo maca ibaaxinina casharatu wey waduunahu duuna libaaxna hamsatu waqilaalahi xukuumatu wey wamunaqilatun harina hamsata cashara shan iyo toban wey wamaamuumatin taa iyadu maskaxaysana thulutu diyati diyada saddex meeloodoo meesheed wey waxau sheeku leeyahay nabarkii mudexada ahaa ee laftu caddaatay ee madaxa ku dhacay ama wejiga walow haba yaraadaane lafdaa caddaatay ee wejiga ama madaxa ah waxaa ka waaji oo weliba qof xora oo lab oo muslima usugnaatay khamsatu abcira waa shan neef oo geela nisfu cushri diyati saaxibihaa iyo culimada qaarkood ka cabira ka ay ku taalo diyadiisa oo toban loo qaybiyo tobankaa barhkeed wey iminka diyadii qofka boqolka ahi haddaad toban uqaybiso waa toban tobankii haddaad kala badhana waa shan mid walba haddaad saas unula kacdo oo aad gabadhii diyadeedii kala badho cod aad toban uqaybiso shan bay ku noqon shan dii markaad kala badhana laba iyo bar bay ku noqon mudexadeedii waa san mid walba markaad kala badho intaad cod toban uqaybisa haddaad kala badho intiisuba kusoo baxaysa fi lmudicati hamsun min alibil tirmidi baa wariyey xasanna uu ku tilmaamay in nabarkaa lafta cadeeyey shan geeli ay ka waajibeen wahaashimatin nabarkaa haashimada le marka wejiga iyo madaxa ayuun bay mudexadu saartay cadaadaha lafaha kale cadaada iyada waynu tilmaama waa xukuma haashima nabarka jebiyey lafta ama jab ama dilaac midkiiba dole oo a maca idaaxin idaax ula socdo lafdii baa jabtay cadkina dusha wuu ka raaco wuu ka dhammaaday casharatun toban ayaa toban neefoo geela ayaa haday oo kaa diyadiisa barhkeedun bay noqon cusurka cusurkii un bay noqonaysaa awjaba fi lhaashimati cashara min alibil wuxuu ka waajibiyey haashimada rasuulku toban geela daaraqudniya baa wariyay bayhaqi marka wuxuu leeyahay haashimada markay lafdu jabto isla markaa cadkiina raaco ee u dusha ka dhammaado ayay toban noqonaysaa wuxuu halkaa markaa muqliyu ka raacinaya waxtiija ilayhi bishaqin liikraaji cadmin aw taqwiimi aw sarad ilayhi masalan nabarkii baa dee marka hore wac ka siiyeyoo cadkiina nabarkii baa dilaaciyey laftina saasay ku jabtay amaa cadkan isagoo iska caadiyo lafta hoosta ka jabtay ayaa loo baahday laf in la soo saaro markaasaa la jeexay ama waxaa la doonay laf in la toosiyo ama siraaya ayay ku gaadhay marka halkaa waxay masalan culimadu ay u yar adeegsadaan ama u yar istinaasaan ay wehel uga yar dhigtaan masalan waxyaalaha uu dhakhtarku geysto amaba masalan qofkan dee lagu sameeyo ee dambe haddii marka ay meeshii nabarkani ku dhacay un ay waxyeeladan dambana ay tahay iyo jeexidan dambe hadday isla meeshii un tahay waxaad moodaa in markaa jaanigii lagu yeelanayo haddii meeshan la jeexay lafteedu ay meeshii nabar ku dhacay un tahay in jaanigii lagu yeelanayo laakiin meelaha kale masalan iyadoo dee nabarkii meelahaas ahaa in halkaa dhakhtarkii tumbe ka geliyo waxa allayaaliyo wax cusaya ama isdultaagaya yani kutubta maan ku arag ama in badan intaanu baadnay dabadeed sidaa daraaddeed sidaa kitaabku uu yar sarixayo haddii ay meeshaa dhakhtarku uu xuga geystay ee uu ka qaray ay tahay halkii waxyeeladu ka gaadhayna waa la raacin karaa jaanigi hadday meel kala tahayna wax maslaxadiisa loo sameeyey oo ficil cid kala geysatay oo lama raacin karo jaanigi markaa marka heshmigu markuu macaybaaxa yahay waxa weeye tobankaa wa duunahu wa haashimatun duunahu duuna alibaax markay lafti uni jabto ase cadkii dushu iska badqabo waa khamsatun waa shan neefoo geelahu maxaa yeelay tobankaani shanna mudexaday shanna heshmiye jabkay ahayd waqiila waxaa la yidhi xukuumatun xukuuma ahaatay wuxuu leeyahay haddii aan hashmiga qiilkana aan raacin ibaaxoon dusha aanay ka caddaanin waxaa lagu yeelanayaa un xukuumo waa laf la jebiyey una dhaxla soonin oo saa'ir alcidaam lafiif kalun bay shabahday buu leeyahy wa munaqila naf jabkaa munaqilada la yidhahdo waa taba lafdii baa jabtay welibana idaax iyo hashmino waa la socdaa cadkiina dusha waa ka dhamaaday intay jabtay baanay guurtay shan iyo toban neef oo geelo wey markaa markay lafdu intuu cadki dusha ka dhamaado lafdina jabto isla markaa guurtana marka had iyo gooraale markay yidhahdaan dhakhaatiirtu imanka way duntay ama way diisantay ayaa naqli noqonaysa ama masalan lafaa la soo saaray lafiina lama dhamayno xuubkii maskaxda lama gaadhinaya kuwan sarun baa wax laga soo saaray munaqilay markaa noqonaysa hamsata cashara waa shan iyo toban neef fogeed hay rasuulka ayaa aridaa nasaa-i uu ka warinayaa ijmaacna waa lagu soo raray waa ma'muuma nabarkaa ma'muumada la yidha ee isagu maskaxda gaadhay thulusu diis waa diyaadoo saddex loo qaybi waa saddex iyo soddon ninkii iyo hal darool ijmaac baa iyadana lagu soo naqliyay waa markaa la wada dhameeyo lafda ee xuubkay maskaxdu u muuqdo ayaa la yidhaha ma'muum oo soomaalidu waa iska taqaanaa oo waxay yidhahdaan saddex iyo soddon iyo hal daroolkeed bay hataa kuwa faraadinada ahi waxbay u qaateenba in la yidhaha saddex iyo soddon ayaabay u qaateen mar haddii maskaxdaaba la gaadho imaa maskaxda iyo waxbay saddex iyo soddon uqaateen waxay iska qorayaanba saddex iyo soddon iyo hal daroolkeed ayay iskaga qora hadda iyagoo ujeeda xuubkii baa la arkay walow awdaxa hadduu caddeeyo fahashaba aakharu mid kalena uu jebiyo wanaqala saalisu mid kalena uu raro waama raabicu mid kaleo maskaxdii caana ka dhigo فعlى kuli min aلaثaث خamسaة شhan baa lagu leeyay wالraabicna tmaamu ثuluثi ثuluثka dhamaystirkiisaa lagu leeyay waxuu sheeku leeyahay nin halkana ayuun baa un la iskaga daba tegayo mid baa nabar ku dhuftoo laftuu cadeey mid kale u weydaartayo waa jebiyey mid kalea sii raaciyeyo lafdiiba uu raro mid kale uga dambeeyo lafdiiba waa kusoo xaadho maskaxdiiba habaa ka muuqatay فعlى kuli min aلaث خams saddexda hore hortu midkiiba shan baa lagu leeyay waayo idaaxu waa shan lafdaa la cadeey dee hashmigaasi keligii markii la idaaxi mid kala qaatae ayana waa shan naqligaasina isna waa shan ila hashmigii iyo idaaxiba mid kala qaatae ka afraad isaga ee maskaxda gaadhsiiyey waxaa lagu leeyay tamaamu thuluth thuluthkii dhamaystirkiisa ayuun baa lagu leeyay thuluthka saw saddex iyo soddon iyo hal saddex loo qaybiyey meesheed mu ahayn imikana maxaynu haynaa shan iyo toban maxaa maqan markaa sideed iyo toban iyo awr saddex loo neef saddex loo qaybiyey meeshii waa munaqilada iyo maamuumada intii udhexaysa markay dee meel un iska wada dabamaraan washijaaju dakaradii qabla almudixati ka horreeyey in curifat nisbatuhaa haddii la garay nisbeeda minhaa min almudixati uga nisbaa wajaba qistun min arshiha baa waajibaya wailaa haddii kale fa xukuumatunun baa waajibi ka jurxi saa'ir lbadani jirka indiisa kale waxyeeladiisa oo kale waxau sheeku leeyahay nabaradii dakaradii ilaa shan tahay mudixada ka horreya waa maxay xaarisa daamiya baadica mutalaaxima simxaasa intaasaa mudixada ka horreeyey nabarada iyagu shantaa in curifat nisbatuhaa minha haddii la garanayo nisbada ay mudixada ka yihiin masalan nin kale wuxuu wada geystay nabar muudixo ah iyo nabar kale oo masalan daamiya ama mutalaaximo ama simxaaqa ayuu geystay marka waa la isu qiyaasi karayaa xagga la fiilay waa xagga dhibliga xagga hoosta weeye masalan inta la qiyaasay baa la yidhi lafdii markii irbadiisaa loogu joojiyey muudixo ayaa laga soo saaro markaasaa kii kalena lagu joojiyo kalabar bay unoqotay ama ulus bay unoqotay haddii nisbadeeda la garanayo ay ka taagan tahay nabarkaa kale mudaxadii intay u taagantay wajaba qisطun min arshiha qayb arshigii mudaxada kamida ayuunbaa waajibaya masalan markay kala bar isu taagtay dee laba halaad iyo bar buu waajibaya hadday ulus ulusinba waajibaya wa ilaa haddii kaleo nisbadii la garan waayo fa xukuumatun xukuuma ayuunbaa ka waajibaysa arshi mudaxa aan la gaadhsiinaynin maxay la mid noqonaysaa ka jurxi saa'iri lbadani jirka intiisa kale waxyeeladiisii oo kale oo xukuma ayuunbaa kuwa kaleba ka waajibayey wixii aan wejiga iyo madaxa aan ahayn marka halkaana xukuma ayuunbaa ka waajibaysa wallahu aclam wa fii jaa'ifatin nabarka jaa-ifada la yidhaha thuluthu diyatin mag saddex meelood meesheeda ayay ahaatay wahiya jaa-ifa jurxun waa dhaawac yanfudu u fura ilaa jawfin calool u dhaca ka baطnin jawfkaa u dhacaya waxa weeye ka baطnin ka daakhili baطnin waa caloosha dhexdeedii wa sadrin laabta daakhilkeediiyo dhexdeedii wa sugratu naxrin dhuunta godkeeda yani halkaa dhuuntaee godan oo daakhilkeeda uu gala weye wa jamiinin wa daakhili jamiinin dhafoorka daakhilkiisa weeye wa khaasiratin kelida daakhilkeeda weeye waxau sheekhu leeyahay nabarka jaayifada la yidhaahdo walow haba yaraade ee waxaa ka waajibaya huluthu diya macnaha qofka ay ku taallo magtiisii oo saddex loo qaybiyey meesheed qof ay ku taallo ayuunbaa saddex loo qaybinayaa magtid magtiisii dabeedna meesheed wey marka haddaba waxa weeyaan buu yidhi maxay jaa-ifa tahay hadduu qofku isweydiiyo waa jurxi iyo dhaawac yanfudu bimacnaa yasilu ilaa jawfin u dhaca oo gaadha meel jawfa iyo hoos waa jaraaxo u dhacday hoos marka meelaha masalan ay u dhacaysay ayuu inoo misaaliyey ka baطnin ka daakhili baطnin waaba caloosha dee gudaheedii wa sadrin wa daakhili sadrin waa halkaa laabta ayay ka dhacday wa huqratu naxrin wa daakhili huqrati naxri hala naxrigu waa halkaa dhuunta waa godkaa labada kalxamood udhaxeeya huqradu waa godkaa godkaas oo ay gasho wey wa jamiinin wadaakhili jamiinin iyo dhafoorka oo ay gasho weeyaan ay u dhacdo jamiinku waa dhinaca dhafoorka jambayn ayay kutubta qaarkood ka cabeen nusaga qaarkood marka iyadu waa dhinacii ayay noqonaysaa dee dhinacana calooshaasunbuu soo gelayaa tartaradaasi waxaa ka wanaagsan jamiinka in la yidhaahdo wa khaasiratin wa daakhili khaasira kelidii haddii halkaas ay uga dhacdana iyadana jaa-ifo ayay noqonaysaa marka waxaa la gedayeyna wuxuu doon ahaado ama xadiidaada ama looxada wuxuu doon ahaado mar haddii aynu joog nidhi masalan kii afka u dhacay iyo kii sanka u dhacayo ayaa iyagu ka baxaya oo iyada joog lagu tirin maaye xukuuma unbay noqonaysaayo ma noqonayso jaa-ifo oo sulusudiya kama waajibayaani xukuuma ayuunbaa ka waajibaysa haddii markaas ay halkaa dee sanka ka gaadho iyadoo idaax ku samaysay ama dee qasabada sanka jebisay arshi mudixo ama arshi haashimo iyo waxoogay xukuumahoo la raacinayo oo afgaarka ama sangaarkaasoo jinaayo kale ah ayaa loo raacinayaa xukumo markay halkaas unu dhacday aanay waxyeello kala geysanin hadday beerka waxyeelayso hadday sandalka waxyeelayso hadday meel kale waxyeelayso hadday keli waxyeelayso iyadana xukuumadeedaa la raacinayaa waa markay halkaas unu dhacdo waxyeelo kalena aana geysanin walaa yakhtalifu iskhilaafi maayo arsu mawdixatin mawdixada magteedii bikibariha weynideeda isku khilaafi maayo iyo yeeraanteeda arshiga mawdixadu isku khilaafi maayo bikibariha weyni iyo yaraan arshigeedu iskuma khilaafe waa shanuun hadday weyn tahay iyo hadday yar tahayba haddii ay shantaa farood ee madaxuba hadday intaa in leeg la caddeeyo ama madaxaba dhinac la caddeeyo iyo haddii in irbadi ay geli karto la caddeeyo waa shan halaadun maxaa yeelay waxa uu raacayaa xagga magaca unbaa la raacayaa magaca mudixa ayuunbaa la raacayaa marka hadday irbadi gaadhana waa mudixo haddii madax odhan waa caddeeyana waa mudixo waa caddayso markaa sida xubnihii atraaftii oo kale dee gacantii lugtii dhegtii saasoo kale may magaca u raacaysaa inay markaa qarsoon tahay iyo inay timo hoostii tahayna waxba iyana isku khilaafi mayso markaa jaa'ifaduna iyadana waa la mid oo hadday weyn tahay iyo hadday yar tahay iyaduna waa isku mid oo imaamu shaafici ba wuxu uhi kullu ma fi ra'si min ashijaaji fa huwa cala alasmaa waxa layaariya wixii daqaraa'e madaxa iyo wejigaasi waa magaciisa un haddii magaciisa la helo walow yaanu khatartiisaba sii weyn ama khatartiisa sii badnaatee waxa weeyaan arshigiisu iskuma khilaafayo marka waxyaala ay odhan jireen culimadu oo hadda aanan baca wada xasuusnayn ay odhan jireen ilaa shan yaraan iyo weynaan ama yaraan iyo badnaan iskuma khilaafto ayay mawdaxadu ka mid ahay waxaa ka mid ahaa neefka la gaaxiyo ee masalan lagaa iibiyo markaad listeed ogaatay in la gaaxiyey dee waa tii la iska celinaya caanihiisaa saac baa la raacinayay haddaad baaldi ka lisay iyo haddaad laba jeer dhiijtay saac un baad celinaysaa marka dhowr masale ayay aanan hadda xasuusnayn walow awdaxa hadduu caddeeyo mawdicayni laba meelood buu caddeeyey oo baynahumaa dhexdooda laxmun iyo wajildun uu ahaaday qiila waxaa waxaduma midkoodaaday fa muudixataani weeye ee walow in qasabat mawdixatuhu hadday u qaybsanto camdan aw khata'an ayay u qaybsantay aw shamilat ama waxay wada gaadhay ra'san iyo wawajhan fa muudixataani waa laba muudixo waqiila waxaa le muudixatun weeye ee walow wasaca hadduu ballaadhiyo muudixatahu caddeeyiisii meeshii uu caddeeyey fa waaxidatu way cala saxiix ow gayruhu baa caddeeyey fa sintaani bay noqon waxau sheekhu leeyahay oo halkan inooga hadlayaa muudixadu dhowr bay noqotaa dhowr muudixo ayay noqotaa marka la helaa dhowr arrimood xagga suura ahaan way ka tacadudaa oo dhowr muudixay ka noqotaa xagga xugun ahaan way ka tacadudaay oo dhowr muudixay noqotaa xagga maxal ahaan iyo meel ahaan way ka tacadudaay oo dhowr bay ka noqotaa xagga faacil ahaan iyo ka sameeyey way ka tacadudaa markaa isagoo intaba inoo sheegaya ayuu halkan sheekhu inoo tilmaamay oo wuxuu yidhi masalada hore markay suura ahaan ay mudixadii ka tacadudaysay laba ka noqonaysa xagga suurada wuxu uhi walow awdaxa hadduu caddeeya ninkii jaaniga ahaa mawdicayni ama mawdixataynina nusaqa qaar baa yidhahda laba mawdixa ama laba meelood buu caddeeyey baynahumaa laxmun wajild waxaana u dhaxeeya labadaa meelood ee uu caddeeyey harag iyo hilib baa udhaxeeya harag iyo hilib ayaa udhaxeeya hal mar ayuunbuu wax faraarale ayuunbuu ku dhuftay dabeetana labadii meelood gacadku waa dhamaado laftii baa la gaaray harag iyo hilibna waa udhaxeeya aw baynahumaa axaduhumaa dhe amaa labadoodiba uma dhexeeyaane harab harag iyo hilibba uma dhexeeyaan midkood baa udhaxeeya masalan haraggii wuu go-ayba e laakiin hilib baa udhaxeeya ama hilibkii baa hoosta ka baxay oo haraggii baa dusha iska haysta ayuu qiilkuna leeyahay fa mundixataani marka hadday xaaladdu sidaa noqoto laba mudixa laba lafcadaad bay noqonayaan maxaa yeelay markaa harag iyo hilib udhaxeeyo dee suura ahaan waa laba mudaxay kala yihiin weliba waxaan udhaxeeyo labadoodina dee xoog buu leeyahay mar hadduu haragyo hilib udhaxeeyo xaajisga udhaxeeyaana xoog buu leeyahay suur ahaanna waa dee iskhilaafsan yihiin marka ama harag ama hilib gaari udhaxeeyana dee waxay leeyihiin labadii meelood labadii mudaxo dee xaajis baa udhaxeeya oo la helay bay leeyihin walow yaanuu sii qaran weynaaninba laakiin qowlka asaxi waxa weeye haddii ama hilibku ogoo ama haraggu ogooy miduu noqoto waxay noqonaysaa un mudaxo keliya ayun bay noqonaysaa maxayla jinaayadii dee meeshanay ku wada timi waayahay taasi haddaba waxa weeye waa marka ay suuro ahaan ay muudaxadii u tacadduday iyadoo xugun ahaan u tacadduday oo dhowr u noqotay xagga xukunkana waa tan walow inqasamad muudixatuhu camdan aw khata'an hadday u qaybsanta buu yidhi muudixadiisaasi camdi iyo khata oo masalan mar buu markaa u caddeeyey dee camdi markaa khata buu caddeeyey ka walow haba ishaysatee laakiin waa xukunkaasi kale la yaro marna camdi bay ahayd halkaa u caddeeyen halka kale u caddeeyena marna gef bay ahayd markaana fa mudaxataani laba mudaxay noqono dee xukunkiiba iskhilaafsan oo midna masalan dee ka camdigiina qisaas buu keenayaa kan kale hadayna diya ayuu keenayaa ka xaggana xukunkiiba iska khilaafsan aw shamilat ra'san wa wajhan ama waxay isu martay madaxa iyo wejiga ayay isu martay fa mudixataani markaana laba mudixa ayay noqonaysaa oo maxalkiiba markaana iskhilaafsan masalan nadarkii halkaa fooduu ku dhacay oo wuu socday oo timolayduu galay ama intuu alaa kaga dhacay buu soo intuu tifooda kaga dhacay ayuu kala jeexay oo wejiguu soo galay haddii lafcadaadku uu wejiga iyo madaxaba isu maro laba mudixay noqonaysaayo maxalkiibaa markaana iskhilaafsan waa mudixatan laba mudixay markaana noqonaysaa marka haddii lagu yidhaha wadaadu lafcadaad noo kala xad de waa inaad iska eegtaa marka tiraa bal qofkii la kaalay oo bal aad eegta inay markaa waxaad dhici karta wejiga iyo isu martay iyo madaxaba oy toban halkaa ka noqoto markaa shan un markaba ha u sheegi waqiila mudixatun qiil baa wuxuu leeya waa mudixo xaggan suurada ayuun baa laga eegayaa walow wasaca mudixatahu haddii uu ballaadhiye buu yidhi mudixadiisii meeshii uu caddeeyey ayuu ballaadhiyey ayo masalan waana dee ama gef bay islaahayd ama camdi bay islaahayd oo xukunkiina isma khilaafsanaa fawaxidatu cala saxiix waaxid un bay noqon mar hadday qablalindimaal iyadoo bogsan uu ballaadhiyo mar rabaa intuu kusoo noqdo ninkii nabarkii waxyeello weyn usii geysto waxay ka dhiganta markii hore isoo wada caddeeyey ayuun bay ka dhiganta aw gayruhu fasintaani marka haddaba xaggana faacilka xagga faacilkana waxani way ka tacadudaa xagga qofka waxaan sameeyey nabarkan geystayna way ka tacadudaayo mudaxadu dhowr bay ka noqotaa aw gayruhu buu yidhi waxa in ballaadhiyey mudaxadii qofka kala geystay waxa ballaadhiyey gayruhu cid kale walow wasaca mudixatahu ti maahe kayrkii baa ballaadhiyey isagoo nin intaa ku dhuftay inbuu mid kalena ula yibo isna waa sii ballaadhi fasintaani waxay noqonayaan markaana laba mudaxo xagga faacilka qofkan sameeyey iminkana ka tacadud maxaa yel waxaa laleeyahay ficlu linsaan laa yanbani calaa ficli gayri qofku wuxuu sameeyaa qof kale falkii laguma dhiso oo kaai hore un ugu sii dabadara la odhan maayo ha ugu dabadarina kana intiisa raaciyo ka horena intiisii mar hadday laba kala yihiin masalan waxay ka dhigantay isagoo midu gacan nin jaray ka kalena uu qoorta ka jaray mid walba dee waxaa lagu leeyahay un waxyeeladii markaa isaga u geystay markaa haddaba halkaa muudixada iyo halkan inoo iman doontay ayana jaa-ifada waxaa imika wareer badani ka taagan yahay dhakhaatiir baa u imanaysa oo nabarkii oo caynkaasa ninkii isagoo ama halkaa wax ku dhuftay ama halkaasuun ka dalooliyey ayay dhakhaatiirta imanaysaa waxaa la leeyahay ninkii wuxuu ubahan yahay dhiig halkaa in laga sii daayo ama wuxuu u baahan yahay halkaa kale in la eego ninkiina halkaas ayuunbuu geysto waxyeeladiisa u dhinacaa midig bay ahayd masala jaibasi dhinacan bidix baanu dhaktara ka dawoon markaa laba arrimood baa laa ku jiro mid weeyaane horta waxaan waxaa loo samaynaya limaslaxati qofkan dantiisaa loo samaynaya qofkan dhaawaca qaba dantiisaa loo samaynaya taaniyan cid kalaa samaynaysoo tabiiba dhakhtara dhakhtarka isagu waddadaasuu ka baxaya waxba loo raaci maayo mar hadduu nin dhakhtarool la yaqaano yahay isagu waddadaasuu ka baxaya ficilkiisu waa maaduun hadduu idan u haysto haddii aanu tacadiyin haddau ilaahay dartii u jeedo waxaana loo fasaxay aqoonna u leeyahay isagu halkaasuu ka baxayaayo de haddii la yidhaha dhakhtarow ciddaad jeexdaba xoogayaa qaad hadhowna waad noo xadhaysa dee waxbaba jeexi maayo weeyaano shaqadii markaa dhakhtarnimada cadil maysa dadkiina waa u baahan yihi isaga ka mutadadib mutadadib la yidhaahdo isaga kaa iska dha dhakhtarka iska dhigay mutadadib baa la yidhaahdaa ee is isagu mindida un iska soofaystay ama un meel un iska furtay ka isaga dee xukunkiisu in dhakhtarnimo lagu aqoone waxaan aqoon u lahayn isaga kaa wuxuu geystaba waa lagu leeyahay kaa laakiin isagu waddadaasu ka baxaya haddaba wixii dhakhtarkaasi uu geystay ee limaslaxati lmajniy caleyhi qofka majniyu caleyhigaa uu u geystay daraaddii u sameeyey majaanigii baa lagu leeyahay mise waa shay hadulaho qofka dantiisa loo sameeyey yani kutubta waxa aada u caddeeyey masaladaas ama ka hadlay aada bay u yar yihiin kutubta qaarkood yani ayaa waxooga yaroo la odhan karo un weheshi un ayuun baa lagu arki karaya wax masaladaa sareexay debad iyo gudaba yani markaanu xataa niman markaanu weydiinay yani debadaha culimaha mafaatiho jooga wax sugan ilaa imika yani kamaan arag waxaanay u eg tahay se markaa kutubtaa laga dheeganayo waxaa maslaxadiisa qofkaa dhaawuxugisa maslaxadiisa loo sameeyey haddii aanay ahayn goobtii nabarku kaga dhacay meeshaa wax laga qabtay haddaanay ahayn inaan jaanigii qofkii waxyeelada geysa la saaraynin ee qof waxaan dantiisa loo sameeyey inay tahay ayay u dhowdahay masalan wuxuu tilmaamaya kitaabka ibnu qudaamaha la yidhahdo kale haddii qofku uu geysto laba jaa-ifo oo ay u dhaxeeyaan masalan hilibkii iyo ay u dhaxeeyaan haraggii iyo ayuu geystay markaa wuxuu ka hadlayaa hadduu qofkii ballaadhiyo oo qofkii intii xaajiskaa udhaxeeya isagoo qofkii waxyeelada loo geystay qaaday isagoo kii jaanigee hore qaaday isagoo dhakhtar qaaday intaba uu ka hadlaya marka waxau tilmaamaya hadduu dee qof kala qaado oo masalan iyadoo waxoogay udhaxaysa hadduu qof kale oo jaani u yimaado intii jaro kii horena laba jaaifuun baa lagu yeelanaya kan inta dambe qaadayna jaaif baa lagu yeelanaya hadduu kii hore ee jaanigahaa isagoo waxyeelada geystay nabarkii on bogsan uu isu faruuro hal jaaifun bay isla noqonaysaa wuxuu caddeeyey markaa iyadoo dhakhtar uu jeexo isu faruuray ninka majniyu calayhigaana uu daraaddii iyo amarkiisa ilinkiisa uu ku jeexay markaasaa wuxuu tilmaamay halkaa dabiibku jeexayna horta waxba lagu lahayn ninkii hore jaanig ahaana lagu leeyahay uun labadii jaa'ife hore u geystay uun haddii markaa ficilkaa dabiibka jaaniga la xisaabin lahaa hal jaa'ifuun bay isku noqon lahayd marka ficilkii dabiibka lama xisaabinin jaaniga kitaabkaasi uu tilmaamay kutubta qaarkood rawdaha iyo taqriirkooduna ayaana waxyaalo noocaa ku yar dhow dhow ayay ayaguna xusayaan dee marka xukun la doonayana wax cad baa la doonaya qofkan dhiiggiisa iyo xoolihiisuba waa isku mid oo labadaba kitaabkaa xarimay qofkan xoolihiisa in la iska dareersado oo saddex iyo soddon la saaro xeradiisa laga soo dareeriya kitaabkaa manciyay sharci mooyaane kan dhiiggiisa in dee la haleeyo sharci darana la dooni maayo markaa tartara iyo hadal badnaan iyo tororigu nin lala yimaado oo la yidhaha isaga u baahiyey muxuu isagaa halan ku dhuftay haddaanu ku dhufan halkan kale looma baahdeen waxaasi waa iska qiyaas iyo dhuranuun ee kitaab baa loo baahan yahay la isdul taago waxaa markaa sheekhu uhi waljaa-ifatu jaa-ifadu ka muudixatin bay la mid tahay fi tacadudi ee walow nafadat hadday fusho hadday ka gashaa fi batnin caloosha wakarajat min dahrin dhabarka ay ka baxdo fajaa'ifatani way fila saxedan qaban ee walow awsala hadduu gaarsiiyo jawfahu calooshiisa sinaanan waran ayuu gaarsiiy lahu darafaan laba daraf leh fasintaani labay noqon walaa yasqudu carshun kuma dhacaya biiltixaami muudixatin muudixo ay isqabsatay iyo wajaa'ifatin jaa'ife isqabsatay kuma dhacayo wuxuu sheeku leeyahay nabarka jaa'ifada la yidhaahdaa wuxuu la mid yahay nabarka muudixada la yidhaahdo nabarkaa caloosha u dhacay wuxuu la mid yahay nabarkaa lafta la caddeeyey xagguu kala mid yahay fi tacadudi xagga dhowr noqoshada ayuu kala mid yahay oo xagga suura ahaan jaaifadii dee way ka tacadudi labay ka noqon kartaa xagga xugun ahaan haddii camdiya khadaay way ka tacadudi xagga maxal ahaan way ka tacadudaysaa xagga faacilka iyo hadday laba kala geysa way ka tacadudaysaa xaajiskii udhaxeeyey laba je haddii la qaado wax allayaaliye waxaasoo dhan wuxuu kala mid yahay un muudexadii de wuxuu sheeku uhi walow nafadad haddii ay gaadho muudexadii baa gaadhay waxbuu ku wareemay oo fii badi calooshay gaadhay wakharajad min dahrin dhabarkay ka booday de xabadaabu ku dhuftay intay halkaa caloosha kaga dhacday iyo xaggi kale uga bootay fajaa'ifatani fi lasaxi asax haddaan qabano waa laba jaaifo halkaa ay ka gashayna waa jaaifo hal ay ka baxdayna jaa'ifa ayuunbay noqonaysaa sidaas ayaa abubakar iyo cumar iyo ay xukumeen wax mukhaalifa oo khilaafayna ma jirin markaa ijmaaca bay noqotay bayna sida ibnu mundir uu soo naqliyey qawlka labaad ee saxa kortee wuxuu leeyahy maya taaba khaarijada xukuma ayuunbaa taa baxday xukumay noqonaysaa ha laga yaro yareeyo dhowr iyo soddonki saddex iyo soddonkii waxaa kaloo sheekui walow awsala jawfahu hadduu calooshiisa gaadhsiiyo sinaanan waran ayuu gaadhsiiy yacni waran afkii sinaan waa daraf rumxi waranka ama murjinka afkiisa weeye darafdiisaasoo lahu afkiisaasoo lahu tarafaan laba ganto ama laba faraar leh ayuu gaadhsiiyey saasuu uga geli wixina waxa weeye waa waran ama murjin wuxuu leeyahay laba gantuu leeyahay sida hangoolka oo kale ayuu leeyahay fasintaani laba jaifay noqonaysaa haddii xaajidkaa udhaxeeya uu fayow yahay haddii intaa udhaxaysa ay fayowdahay labadooda halkaa labadiisaa faraar inta udhaxaysa hadday fayowdahay oy sidaa joogka ugu dhacdo waxay noqonaysaa laba jaif haddii laakiin ay isu faruurantana dee hal jaifun bay noqonaysaa haddii siduu u wado dhabarka ka saaro labadii afbaha dhabarkay uga boodeen afar jaifay markaa noqonaysaa waxaa kaloo sheeku ui walaa yasqudu arshun arshigii mudexadu walaa yasqudu arshun arshi kuma dhaco macnaa arshiga waxaa nabarkani wixii gashi uu lahaa wixii magtiisu ay ahayd kuma dhaca biiltixaami mudexatin wajaa'ifatin haddii mudexadii ay isqabsato jaa'ifadii isqabsato nabarkii uu boogsado arshigeedi ma dhacayo la odhan maayo oo wahalkeen ma sawkan iminka iska caadigaaba sawtan meeshii bay iska boogsatay maxaa saddex soddonkiiyo shan daalaad waxa la sheegaya waa maxay la odhan maayo e magacaa la raacaya mar haddii la helay xilligii uu furnaa un baa la eegaya inta badanna nabarku xilliga uu cusub yahay ayaa dhakhaatiirta la tusaa wax laga qoraa dadka wax isu sheeganayaan markhaati isaga noqdaan laakiin waxaad arkaysaa dadka qaarkoodu intay mar dhaxuun soo ambaabiraan odhaya dee imikaba bal eeg soo kitaabkii ma haysaan bal imikaba eeg waan imika bogsayo waxba laga arki maaye markii horay hayd in la eego halkuu gaadhay iyo intuu ahaa markii horay ta in la eego markaa haddii uu bogsado iyo hadday iltixaamku waa isqabsashada hilibkooda isqabsado mudxadii iyo jaayfadii markaa arshigoodu taa ku dhici maayo waxaa la ictibaarinaya waxyeeladaa marka hore la helay ee magaceedii la ogaaday waxaynu ku soo dhex jirnay waxyeeladii nafta ka hooseysay macnaha qudha waxyeeladii ka hooseysay taasoo aynu kala qaadnay saddex qaybood xubin la jaray iyo manfaco la suuliyey iyo jaraaxiya dhaawac aan labadaa midna ahayn marka jaraaxadii wuu inooga soo baxay sheekhu wuu ka soo hadlay halkan waxau inooga guda gelayaa sheekhu bal xubintii goynteedii
haddaba xubnaha uu arshigooda ama diyadeedu muqadarka yahay waa lix iyo toban xubnood lix iyo tobankaas ayaa sheekhu markaa inoo sheegaya waxaa markaa ugu soo horeynaya waa dhegta iyo isha xiribta ama daboolka isha sanka debinta carabka iliga labada lafgadhood ee hoose gacanta lugta xubinka labka ee ragga xiniinyaha baryaha yani gabadha xubinkeeda taranka dhinacyadiisa iyo haragga waa lix iyo tobankaa haddaba inta ay ka waajibto diyada kaamilkahi diyada dhammaystirani inta ay ka waajibtaa waxa uu noqonayaa qaar waa sunaa'i qaarna waa hulaasi qaarna waa rubaaci macnaha qaar waa sunaa'i o midkii niskii ayaa ki nisfu diya ayaa ka waajibaya sida labada gacmood iyo labada lugood iyo waa sunaa'i oo nisfu diya ayaa midkiiba ka waajibaysa qaarna waa hulaasi oo waa sida sanka oo kale oo saddex qaybood ayuu ka kooban yahay labadaa darafood iyo intaa dhexe haddii mid ka mida la jaro hulusu diya ayaa ka waajibaysa midna waa rubaaci o masalan dabooladaa afarta ah waa rubuucu diya ninkii waa shan iyo labaatan midkiiba intaa kama kordhaan haddii mid ka mida intaa aynu sheegnay badh laga jaro qaybka ay ka helayso shaygaa magtiisii ayuunbaa ka sugmaya maxaa yeelay waxay diyadu qaacida ayaa waxay tahay maa wajaba fiihi diya wajaba fii bacdihi biqisti wixii ay diya ka waajibtay dhammaantii marka la wada jaro haddii barhkii la jarana qaybkiisa ayuunbaa waajibaya daba xubinkii horreeyey sheekhu isagoo inoo bilaabayo wuxuu yidhi walmadhabu madhab waxa weeye ana fi ludunayni labada dhegood diyatan ayay ahaatay laa xukuumatan xukuuma may ahaanin wa bacdun barkiina biqistii qaybkiisa ayaa ahaaday walow aibasaw maa hadduu angejiye fadiyatun diyo ayaa ka waajibaysa wa fii qowlina xukuumatun baa ka waajibaysa walow qadaca hadduu jaro yaabisatayni laba angegan fa xukuumatun baa ka waajibaysa wa fii qowlina diyatun mag baa ka waajibi waxau sheekhu leeyahay madhabka la caddeeyey waxa weeye inaan labadii dhagood haddii la rujiyo ama haddii la jaro asalkooda ama guntoodana laga soo gooyo diyo ayaa ka sugmaysa markaa kan dhegta lihina ama mid wax maqlaya ha ahaado ama midaan waxba maqlayn ha ahaado dhegtu waa intaa daboolkaa sare weeyaan xukuumase kama waajibayso oo madhabku waxa weeye inay diyadii qofkaa laga jaray ay yihiin aanay xukuumo ahayn maxaa yele xadiidkii camr ibn xasm wuxuu aha wafi ludun fi luduni khamsuuna min alibil dhegtii ninka konton geela ayaa haaday taariqudni iyo bayheqi ayaa wariyey midda labaad waa laba xubin oo dee quruxna way leeyihiin manfaco iyo waxtarna way leeyihiin markaa diyadii ayaa ka waajibtay sidii gacmaha oo kale markaa qowl khilaaf baa ku jira markuu madhabina yidhi waj ama qowl mukharaja baa wuxuu leeyahay xukuuma ayaa ka waajibay sida timaha oo kale midna faham marka halkan iyo waxa ka dambeeyaba kuulaado diya ayaa ka waajibtay waa diyatu man juniya calayhi ciddaa waxyeelada loo geystay magtiisi un weey hadday ruux dumara tahay waa kodonkeedii hadduu nin yahay waa boqolkiisii hadduu yahuudi ama nasraani yahay waa thuluskii waa diyadiisi un marka ay diyada oo keligii ka waajibaysaana waxa weeye marka aan idaax raacin haddii dhegtii la jaro isla markaa laftina ay muuqato arshigii mudaxada oo shanina wuu raacaya markaa wa bacdun wuxuu hi badh haddii badh la jaro dhegta badhka haddii la jaro biqistihi intaa la jaray qeybkeeda ay magta ka helayso ayuunbaa waajibaya oo dhegtii ayuunbaa la qaybinayaayoo inta ay kaga soo hagaagto ayuunbaa magteedii markaa laga bixinaya waxaa kaluu sheekhu yihi hadduu angejiyo walow ayba sooma hadduu angejiyo waxyeelle ayuu u geystay dabeetana way qalashay sidaasunbay u taagan tahay wax alla waxay qabanaysa sana u weecan mayso fadiyatun diye ayaa ka waajibaysa waa qofka oo waxyeelaynta gacanta loo geysta gacanta ay qalasho ayuun bay la mid tahay magteedii ayaa ka waajibaysa qowlna wuxuu leeyahay maya xukuumatun haddii dhegtii wax loo geysto oo ay qalasho xukuuma baa ka waajibaysa diyadeedii yaanay ka waajibay maxaa yeelay wuxuu leeyahy manfacadeedii dee arrigaa ku buri mayso oo waxyaalaha ugu badan ay qabataa dee codka ayay ururinaysay oo waxaa sanqadha ayay usoo qabanaysay dee intiina ilaa imikadan waa sii leedahay walow qaaca hadduu jara buu sheekhu uhi laba dhegoo yaabisatayna angegan laba dhegood oo qalalan oo meesha un ka taagan oo ama jinaayo iyo waxyeello hore ku qalalay ama masalan wax cudur kaleba ilaahay u keenay fa xukuumatun un baa ka waajibaysaa mar hadday hore usii qalalnaayeen wa fii qowlin diyatun diye ayaa ku waajibaysa ayuu qowlna leeyahay wa fii kulli caynin in la arko nisfu diyatin diya barhkeed ayaa ka waajibaya walow caynu axwala midoo cawara ishiisiiba ha ahaatee waa acmasho iyo kaa indhabiyoodlaha waa acwara iyo ka ishara wakadaa man midna waa lamid bacaynihiisa bayaadun caddaan ku sugayo laa yanqusu aan nusqaminayni addaw-a aragga iyo iftiinka fa in naqasa hadduu nusqamo fa qistun qeyb ayaa waajibaya fain lam yandabid haddaan u koobmin fa xukuumatun xukuuma ayuunbaa waajibaysa waxau sheekhu leeyahay il kasta haddii qofka isha laga rido laga fujiyo nisfu diya diyo barkeed ayaa ka waajibaysa qofkaawa isha laga fujiyey magtiisii barkeed ayaa ka waajibaysa labadiisiidoodna magtiisii oo dhamaystiran baa ka waajibaysa maxaa yele xadiiskii camr ibni xasim wuxu ahaa ibnu xibbaanna u saxiix yeelay ayaa saa kusoo haray in ishu ay nisfu diyo tahay ibnu mundirna waxa uu kusoo naqliyey isna in lagu ijmaacay welibana waxay dee ka mid tahay xubnaha kuwa ugu faa'iidada badan ayay ka mid tahay oo ayada ayaaba ka wada mudan bay yidhahdeen xubnaha kale oo dhan walow haba ahaato ishaasi walow hiya caynu axwal caynu axwala haba ahaato kaa axwalka ay indhihiisu isweydaarsan yihiin axwalku waa kaa wax arkaya laakiin indhihiisu ay isir weydaarsanyihin inagu cawarka aynu dhahno inagu kaasi cawarkan axwalka indhihiisu isir weydaarsan yihiin wa acmash waa caynu acmash ka indhabiyoodlaha ee had iyo gooraale araggiisuna yar nuqsaansan yahay ilmaduna ay ka socoto kaa ishiisaba ahaato waa caynu acwar mid cawaranoo ila ishiisiba ha ahaatee ka acwarkuna waa kaa labadiisa indhood mid aan waxba ka arkaynin markaa haddaba macnaha maha waxaa laga fahmi karaa ama qofku u fahmi karaa ishaa cawaran ee ula yahay ayaa nisudiya ka waajibaysaa ujeeddadu sidaa maahay waxa weeye qofkaa ishale ishiisa kale ufayow haddii laga rido waxa waajibaya nisudiya oo wuxuu kaga ixtiraazaya ama iskaga dhawraya hadalka imaamu maalik iyo axmed ibnu xambal iyaba waxay leeyihiin qofku hadduu hal il keliya leeyahay ishii laga rido magtiisii oo dhamaystiran ha waajibto maxaa yeele dee ishani labadii indhood halkeeda ay ugu jirto oo nuurkii tan kale tani usoo wareego ninkani labadiisii indhoodba tana u wada ahaaya marka haddii laga rido xabadii keliyahay magteeod oo dhami ha waajibtay buu leeyahay markaa taasi isagoo kaga ixtiraazaya shaaficiyad waxay qabaan qofku isagoo il keliya haddii ishii laga rido kontonkeedu baa waajibaya wakadaa waxaa yaro lamid ahoo aan waxba yeelaynin oo magtii oo dhamaystiran ay ka waajibaysaa man bicaynihi bayaadun ka ishiisa dhalaadka ama caddaan kale ee caddaankaasi ama meesha cadow ku yaalla ama meesha madow ama halkeeda madow ama halkeeda cad midku danoo caddaankaasi ku yaalle oo aan araggana aan nuqsaaminaynin araggana aan nuqsaaminaynin hadduu araggii nuqsaamo dawiyo hadduu nuqsaamo oo ay suurtagal tahay weliba nuqsaantaa in la dabdiyo hadday suurtagaysa faqistun wixii ka nuqsaamay ayuunbaa diyada ka waajibaya fa in lam yandabid naqsigaasi haddii aan u koobminna fa xukuma